Ciidamada dowladda Yemen ayaa la wareegay deegaano horay ay u haysteen maleeshiyada Xuuthiyiinta kadib markii labada dhinac uu dhex maray dagaal culus oo sababay geeri iyo dhaawac fara badan. Wariyaha VOA ee Qaahira, Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Ciidamada dalka Yemen ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen dhowr goobood oo ay maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku sugnaayeen oo ku yaala jeedda hore ee koonfurta gobolka Macrib ee waqooyiga bari ee dalkaasi. Xarunta warbaahinta ee ciidamada Yemen ayaa xaqiijisay dagaallo culus oo aan kala joogsi lahayn in ay qaadeen ciidamada milatariga dalkaasi oo ay taageerayaan kooxaha ku-xadka cabinta shacabka si ay uga adkaadaan maleeshiyada Xuutiyiinta Shiicada ee ku sugan furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka Macrib. Ciidamada milatariga ayaa dagaallo gaadmo ah oo ay ku qaadeen kooxda Xuutiyiinta oo ka dhacay koonfurta Macrib ayaa sababay geerida in ka badan toddoba iyo toban xubnood oo ka tirsan Xuutiyiinta, islamarkaasina ay ka furteen hub fudud iyo midka dhexe, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ciidamada dalkaasi Yemen. Xarunta warbaahinta milatariga Yemen ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidamada isbahaysiga Sunniga ee taageera dowladda Yemen in ay duqeymo dhowr ah oo cirka ahi in ay la beegsadeen goobo hub u yiilay maleeshiyada Xuutiyiinta deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta Macrib laguna burburiyey taangiyo iyo gaari BM ah. Xarunta warbaahinta ciidamada dalkaasi ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo ka tarjumaya dagaalada ay ciidanka qaranka dalkaasi iyo kooxaha waxska caabinta ay ku qabsadeen deegaano ka tirsan jiidda hore ee koonfurta gobolka Macrib. Dhinaca galbeedka ee gobolka Macrib, xarunta warbaahinta ee ciidamada Yemen ayaa sheegtay ciidamada iyo kooxaha waxska caabinta shacabka in ay jebiyeen weerarada maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay soo qaadeen kuwaasoo sababay dhaawac iyo geeri tiro badan oo soo gaaray dagaalyahanada Shiicada. Laakiin dhinaca kale, warbaahinta taageersan Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro gaadmo ah oo kaga yimid ciidamada dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalkaasi. Saraakiisha Xuutiyiinta ayaa sheegay in khasaaro ba'an ay gaarsiiyeen ciidamada weerarada ku soo qaaday qaybo ka mid ah gobolka Macrib. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay dowladaha xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si adag u sheegeen baahida loo qabo xasiloonida dalka Yemen oo ay ku jirto in si degdeg ah loo joojiyo xiisada ka alowsan gobolka Macrib. Dowladaha shanta ahi ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada Yemen inay galaan wadahadal dhab ah oo lagu gaarayo xal siyaasadeed oo dhammaystiran si loo soo afjaro qalalaasaha Yemen loona yareeyo dhibaatada bini'aadamnimo ee dadka reer Yemen. Madaxda diblomaasiyiinta shanta dal ee ku sugan dalka Yemen ee kala ah Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka oo kulan ay la yeesheen safiirka Sacuudiga ee Yemen Maxamed Al-Jaabiri ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada Xuutiyiinta ay ka geysteen xuduudda Boqortooyada Sacuudi Arabiya. Safaaradda Mareykanka ee Yemen ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in kulanka looga hadlay taageerada dadaalada uu hadda wado ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay iyo taageerada dowladda sharciga ah ee dalkaasi Yemen. Dalka Yemen ayaa la daaladhacaya dagaalo sukeeyo iyo xaalado bini'aadamnimo oo ka dhashay qalalaasaha dhinacyada amniga iyo siyaasadda ee ka alowsan dalkaasi tan iyo markii gudaha ay u galeen ciidamada dowladaha Sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Sacuudi Arabiya sanadii labada kun iyo shan iyo tobankii oo taageeraya dowladda taagta daran ee dalkaasi Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.